إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث الثاني وثمانون xadiiska sideetan iyo labeeyo marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allaahu canh ana rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum qof inin ka mida markuu tujinayo linnaasi dadka oo uu imaam dadka u noqdo fal yukhafif ha fududeeyo fa inna fiihim dadka waxaa ku jira daciifa mid taag daran oo sida caruurka yarkaa iyo mid aan taagnaa karin wasaqiima mid jiran oon taagnaa karin wadal xaajati mid dan leh oo waxa weeyaan rabi laha inuu jamaacada la tukado danna laho daahaya oo haddii salaada la dheereeyo qalbiga ka walwalaya wa idaa salla axadukum qofkii markuu u tukanayo linafsi nafsadiisa fal yudawil ha dheereeyo maashaa wuxuu intuu rabo xadiidka markaa wuxuu noo faa-iideeyey qofka jamaacada tujinaya inuu ilaaliyo jamaacada masaalixdooda oo salaada uu u fududeeyo inay sunnadu tahay waxa weeyaan waxaan kaloo faa-iideysanay qofka keligiis tukanaya intuu raba inuu dheerayso karo waxaa shardiga laakiin salaada isagoo ku jira waqtigu inuusan ka tegin taasna waa shardi taasna waa shardi culamadu waxay yidhahdaan marka maadaama dheeraynta ay ku xiran tahay mashiicada qofka haddii jamaaco aan qof kale kusoo siyaadayn oo iyagu salaad isku jamaacaysanayo ay ku heshiiyeen inay dheereeyaanna oo kulligood ay wada doortaan dheerayntana sidaas oo kale weeye marka waxaa la rabaa fududayn iyo dadka dantooda oo la ilaaliyay masaalixdooda iyo haddana salaada marka la fududayna in la dhammaystirana waa laga maarmaan sidaas ayaa la rabaa alxadiidu athaalith wa thamaanuun xadiiska siddeetan iyo saddexee marwiyin waxaa laga wariyay can abi mascuud al ansaari abi mascuud waa kunyadiisa magaciisa waxaa la yidhahdaa cuqbatu ibni camrin ibnu thaclaba al ansaari cuqbatu ibni camr ibnu thaclaba al ansaari mashhuurun bikunyati wuxuu caan ku yahay kunyadiisa beder ma xaadiray mase ma xaadirin waxa weye khilaafa ka jira waxay u badan yihiin culummadu inuusan xaadirin laakiin baycatulcaqaba ayuu xaadiray asxaabu cali ayuu ka mid ahaa mar ayuu khaliif uga dhigtay magaalada kuufa kadibna afartankii kadib ayuu dhintay rijaasha umahaatu sitan waa ka mid can abi mascuud al ansaari radia allahu canhu qaal jaa'a rajulu ninaa u yimid ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi innii aniga la ata'akharu waan ka gadaal maraa can salaati subxi salaada subax innii aniga la ata'akharu waan ka gadaal maraa can salaati subxi salaada subax min ajli fulaanin hebel dartiisana uga gadaal maraa mimaa yutiilu binaa min idaalati binaa dheeraynta uu nagu dheeraynaya darteedana uga gadaal maraa hebelaa imaam noo ah salaada subax aniga ma imaado oo lama soo tukado jamaacada sababtan uga haraano waxay tahay hebelaa salaada nagu dheereeya qaala wuxuu yidhi abi mascuud famaa ra'aytu nabiya nabiga ma aanan arag sala allahu caleyh wasalam qadiba isagoo carooday fii mawcidatin wacdi dhexdiisna ku carooday qadu weligay ashadda qadaban caro caradaasoo ashadda ka adag mimaa qadiba miduu carooday yowma idin maalinkaas waxa weeyaan ninkii markuu intaas u sheegay nabiga sala allahu calay slam waa istaagay dadkii ayuu waaniyey asagoo aad cara uga muuqato halkaas waxay ku tusaydaa a'imada waxyaalaha ay sameeyaan in mas-uuliyiinta muslimiinta oo imaamka muslimiinta loo geeyo loo sheego waxa weeyaan oo wixii markaas dadku ay ka tabanayaan ay uga dacwoodaan waa sharci waa sharci wixii ay markaas dhibsanayaan a'imada masaajidda sida umarada madaxda looga dhigo gobollada iyo ciidamadaba ay sharci u tahay wixii shacabku dhibsadaan inay usoo gudbiyaan imaamka muslimiinta sidaas si la mid ah imaamka masaajidka waxay ku dhibsadaan inay imaamka usoo gudbiyaan waxa weeyaan waa shay sharciya wuu soo dacwooday ninkaasu nabiguna kuma ceebayn kumana dinkirin laakiin wuxuu aada u dhibsaday nabiga sala allahu caleyhi wasalam waxa weeyaan imaamkaas sababta u noqday in jamaacadii gobolka miduhu ay ka haraan jamaacadii taas marka waxay ku tusaydaa inay sunnadu tahay imaamku inuu salaada fududeeyo oo jamaacada uu ilaaliyo qaala wuxuu yidhi abi mascuud famaa ra'aytu nabiya nabiga ma anan arag sala allahu caleyhi wasalam qadiba isagoo carooday fii mawcidatin waana dhexdeedna ku carooday qadu weligay qadaban caro caradaasoo ashadda ka adayg badan mimaa qadiba yowma-idin min qadabihi caradiisa yowma-idin maalinkaas uu carooday maalinkaas carada uu cado marka ashadada waa sifatun limawsuufin maxduufin mawsuuf maxduufa lasoo qadara waxaa layihi qadaban caro caradaasoo ashadda ka adayg badan mimaa qadiba min qadabihi caradiisa yowma-idin maalinkaas uu carooday marka taasna waxay tusaydaa sheykh oo mukhaalafaah oo sunnada khilaafsan marka qof sameeyo nabigu sala allahu calayhi wasalam mukhaalafadaas inuu ka caroo jiray arrintaanuna ay tahay arrin gef ah oo waxa weyan dadka in lagu dheereeyo ilaa jamaacadii gobolkood masaajidka ay ka haraan inay tahay arrin khada ah oo gef ah taas ayay tusaydaa taas ayay tusaydaa sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu la caroonaya waa wax oo waxa weeyaan dhib keenaya oo dhib keenaya taasuu ka carooday nabiga sala allahu caleyh wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow inna minkum waxaynin ka mida munafiriina kuwa dadka ka eriya daacada ile kuwa munafiriin ah oo dadka daacada ka eriya ayaa idin ka mid ah fa ayukum kiinii ama naasa dadka imaam u noqdaa falyuujisa soo gaabiyo fa inna min waraahi gadaalkiisa waxaa haday alkabiira mid weyn oo duqa oon taagnaa karin wadaciifa mid taag daran wadalxaajati iyo mid dan leh oo rabi laha inuu jamcadan tukado meelna ka gaaro taas ayaa marka waa in uu tixgeliyaa qofku waa inuu tixgeliyo dadkaas jamaacada oo la tukanaya salaada marka gaabinta iyo dheeraynta waxa loo celinaya meesha loola laabanaya gaabinta iyo dheeraynta waxa weeyaan dadka hawadooda ma ahan salaado oo iska gaaban ayaa waxaa jira dad hadday la tukadaan haddana aad u dhibsanayo le waana laku dheereeyay salaada dadka salaadooda sida waxa weeyaan dooro biicabeed awel u tuka jiray haddii suurada iska dhexdhexaada ama lagu tujiyo waxay leeyihin waana laku dheereeyey dadka aad daacada ilaahay u jecel oo daacada ugu ad adagna waxaa dhacdaa haddii xoogaa suurada dhexdhexaa lagu tujiya inay yidhahdaan aadaana lakugu gaabiyey marka salaada gaabinteeda iyo dheeraynteeda waxaa loo ictimaadaya dadka ma'muumiinta hawadoodana ma ahan imaamka hawadiisana ma ahan ee salaadii nabiga iyo suuradihii uu ku akri jiray kuwaas ayaa loo ictimaadayaa taasaana lagu miisaamaya waana noo imaan doontaa qiradii nabiga sala allahu caleyh wasalam baabu sifati salaati nabiyi nabiga salaadiisa tilmaanteeda baabkeeda haadaa maxaluhu halkan waxaan haddeer ka gelaynaa salaadii nabiga sala allahu caleyhi wasalama tilmaanteedii ayaan haddeer halkan ka gelaynaa baabkan waa baab aad u muhiim ah oo ay muhiim tahay in aada loo fahmo oo aada loogu dadaalo sababtoo ah qofka muslimkaa ma toosnaa karto salaadiisa ilaa uu u guto salaada sidii ilaahay u amray oo uu nabigu u baray sala allahu caleyhi wasalam nabiguna sidaas darteed ayuu dhihi jiray salluu kamaa ra-aytumuni usalli u tukada sidaad aragteen aniga oo u tukanaya marka qofku salaaddii nabigana ma tukan karo hadduusan baran marka aada inuu u barto waa muhiim alxadiidu araabic wahamaanuun xadiiska sideetan iyo afreeya xadiiska sideetan iyo afreeya marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa kabara markuu allaahu akbar yidhaahdo fi salaati salaada oo takbiirta uu salaada ku xiranayo ugu horeyda weeye markuu takbiirtaas allaahu akbar yidhaahdo sakata waa aamusi jiray hunayhatan in yar hunayha waxa weeyaan waa zamanan qaliilan zaman yar weeye hunayhatan ay qaliilan min azamaani wax yaroo waqtiga ka mid a ayuu aamusi jiray sukuudkan marka wuxuu did u yahay jaharka ee kalaamka did uma ahan oo sukuudkan waxaa loola jeedaa kor wax uma akri jirin cabaaru hoos wax u akri jiray sukuudkan waxaana ka fahmaynaa hadalka soo socda idaa kabara allahu akbar markuu yidhahdo fi salaati salaada dhexdeeda sakata waa aamusi jiray macnaha kor wax uma akri jirin weeye ee hoos wax u akri jiray hunayhatan zaman yar qabla an yaqra'a intuusan kor wax u akrin fa qultu waxaan yidhi abu hurayra yaa rasuulallahi rasuulka allow biabii anta wa ummii anta adiga mafdiyun mid lagu furtaa tahay biabi aabbahe iyo wa ummi hooyadeeye ara-ayta bal ka waran sukuutaka aamuskaaga bayna takbiiri allahu akbarta iyo wal qiraati qirada inta udhaxayda aada aamusto maa taquulu maxaad tidhaahdaa marka inuu wax akrinayo wuu dareemay ma dhihin markaas waxa weya ma ma aamusta mise waxbaad akriydaa laakiin wuxuu yidhi wax aad tidhaahdood akridaa maxay yihiin see ku ogaada marka maadaama uusan la jahraynin waxa weeyaan qaabku ku ogaana waxa weeyaan saxaabaduna ay ku ogaa jireen waxa weeye bidiraabi lixyati garkiisa dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqaya nabiga sala allahu caleyh wasalam taas ayay ku fahmi jireen marka inuu wax akrinayo kuma shakin waana uu ogaaday laakiin waxa uu weydiiyey waxa wey waxa uu markaas akrinayo biabi anta wa ummi lafdigan asalkiisu waxa weeye anta adiga mafdiyinku lagu furtaa tahay biabi wa ummi hooyada iyo aabbahay macnaheeduna waxa weeyaan aabbahay iyo hooyaday waan kaa jecela asalku wuxuu ahaa luq ahaan marka la eego waxa weeyaan aabbahay iyo hooyaday haddaad xidhan tahay waa kugu bedeli lahaa laakiin qofka la jecel yahay lafda hadda la iskaga adeegsado weeye oo nabiga saxaabadu ay u adeegsan jireen oo xaqiiq ahaan ka tarjamaya inay naftooda iyo aabahood iyo hooyadoodba ka jeclaayeen nabiga sala allahu caleyh wasalam ara-ayta ka waran sukuutaka aamuskaaga bayna takbiiri walqiraa'ati allahu akbartaad salaada ku xirato takbiiratu lixraamka iyo qirada inta udhexayda aamuska aad aamusto maa taquulu maxaad tidhahdood akridaa markaas qaala nabigu wuxuu yidhi aquulu waxaan idhaahdaa allaahumma allah baacid kala fogee beynii aniga iyo wa beyna khadaayaaya gafafyaalkayga ilaahuna kala fogee dunuubta aan galay iyo aniga ilaahayowna kala fogee saasaan idhahdaa huyi ilaahayowna kala fogee oo waxa weeyaan dunuubta iga dhacda ee waxa weeyaan oo aniga aan sameeyo iyo aniga ilaahuna kala fogeeyo ilaahu ha ii qaban wey oo ii dhaaf kamaa baacadta sidaad u kala fogeyday bayna almashriqi qorax ka soo baxyo walmaqribi qoraxu dhac allaahuma allah naqini iga nadiifi min khadaayaaya gafafyaalkayga kamaa yunaqa thawbu marada sida loo nadiifiyo marada al abyadu ee cad marada cad sida loo nadiifiyo min addanasi uskagana looga nadiifiyo ilaahayow sidaas iiga nadiifi dunuubtayda ilaa marada cad badana marka la mayrayo bari yar oo wasaqaday ku taalla waa la arkaya markaasaa laga suuliyaa laakiin haddii waxa weeyaan maro kale la mayrayo waxaa dhacda midabkaas in wasaqdu ku dhex dhuumato allaahuma allah iqsilnii iga dhaq min khadaayaaya gafafyaalkayga bilmaa'i biyo iiga dhaq wathalji baraf iiga dhaq walbaradi qabow iiga dhaq thalajkana biyaha dhulka ku fadhiisto barafaan ugu fadhiistaa weeye baradkana iyagoo barafa kuwa hawada ka soo dhaca marka kulligood alfaadan waxa weeyaan macnahood oo dhan ilaahu ii dembi dhaaf wey oo dunuubta ii dhaaf laakiin alfaad tafanuna lagu samey alfaad kala duwanna waa loo adeegsaday waxaana laga rabaa ilxaax ku celcelin ducada lagu celcelishana waa laga rabaa waa laga rabaa marka culammadu waxay isweydiiyaan su-aal ah ducadan markii uu nabigu ku ducaysanayay wuxuu yidhi biyo qabow baraf allow iiga dhaq waxaana la ogsoon yahay biyaha kulul iyo biyaha qabow waxaa wasaqda fujuo kuwa kulul muxuu u doortay biyaha qabow wuxuu u doortay biyaha qabow waxay yidhaahdaan culummadu dunuubta kulayl iyo xaraaray leedahay marka qabowga ayaa u manaasib ah qabowga ayaa u manaasib ah halkaas marka waxaan ka faa'iidaysanay nabiga sala allahu calay wasalam ducaa liftitaaxa inuu daa'imi jiray maxaa yeelay kaana ayaa loo adeegsaday kaanadana istimraar ama kathratu lficli labadaasi mid faa'iidayda waxa weeyaan ducadaanuna istiftaaxyadaas ayay ka mid tahay waxaan kaloo ogaanay istiftaaxa siran a loo akhriya lalama jahro waxaan kaloo ogaanay saxaabadu siday ugu dadaali jireen nabiga sala allahu calay wasalam aqwaashiisa iyo afaacistiisa inay raacraacaan waxa uu siraysto iyo waxa uu la jahra intaba si ay ugu daydaan ummaddana ugu soo guuriyaan waxaan kaloo ka faa'iidnay ducada makaankeedu waa takbiiratulixraam iyo qirada inta u dhaxayda waxaan kaloo ka faa'iidnay su-aasha ahlucilmiga la weydiiyo oo loola laabto dariiqaas ina dariiqadii saxaabadu ay aheyd dariiqadii saxaabadu inay aheyd ugu dambayn nabiga sala allahu caleyhi wasalama istiftaaxyo badan ayaa ka sugnaaday oo kala duwan tanaa ka mid ah waxaa ka mid ah nabiga sala allahu caleyh wasalam istiftaaxyo kaleto aad u fara badan wajahtu wajiha ka mid ah subxaanaka allahuma ayaa ka mid ah kulligood marka sida ugu fiican waxa weyan kulligood horta waa wada sunno midka rabtaadna akhri kartaa sida ugu fiicanna waxa weeye midba mar inaad akhrido si aad u noqoto qof sunnadii ku wada dhaqmay si aad u noqoto qof sunnadii ku wada dhaqmay alxadiidu alkhamis wahamaanuun xadiiska sideetan iyo shan ee marwiyin waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam yastaftixu mid ku furfurta asalaata salaada bitakbiir allahu akbar nabigeena sala allahu caleyh wasalam salaada wuxuu ku furfura jiray allahu akbar hal kelimad oo ka horeyda ma dhihi jirin naweytu ma dhihi jirin usalli ma dhihi jirin u-addi ma dhihi jirin farda salaati addaa'an mustaqbila alqiblati imaaman ow ma'muuman kulli waxaas nabigu ma dhihi jirin hal kelimad oo ka mida weligiis ma dhihin markuu istaago qiblada u jeesto kelmadda ugu horada afkiisa ka soo baxda allahu akbar aheed saxaabaduna ma dhihi jirin afarta imaam madaahibtana ma dhihi jirin a'imadii kalena ma dhihi jirin oo salafka waa dambe kelimad oo waxa weeyaan oo waxa weeyaan bacdu lmuta'akhiriin ay sheegeen ayay ahayd waxaana fiican oo qofka muuminka wanaaggiisu uu yahay inuu ka diin dhigto wixii nabi maxamed ka diin dhigtay saxaabadiisuna ay ka soo xambaareen sida wanaagu ku jira waa sidaas wixii intaas aan ahaynna waxa weeyaan laa yaqbalu llahu subxaana wa tacaala waa diinaan ilaahay soo dejin marka ilaahayna kama aqbalayo qirada oo kor loo akrinaya bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo nabigu ku furfura jiri inta u dhaxayda marka waa nagi soo ogaanay waa ducaaul istiftaax inuu akri jiray marka wal qiraa'ata in la kordhigaa fiican oo la yihahda qiradu ku bilaaba jiri maxaa yele hadii la yihahdo yastaftixu salaata salaada wuxuu ku bilaabi jiray bitakbiir allahu akbar iyo walqira'ata bilxamdu lilahi ducaal istiftaax ma akri jirina kasoo baxayda marka wal qiraa'ata waa in la yihahdo oo la kordhigo oo la yihahdo salaada allahu akbar ku bilaaba jiray qirada la maqlayana alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ku bilaaba jiray marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu ku bilaaba jiray maxaa loola jeedaa ma waxaa loo jeedaa lafdigaas alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ka bilaabi jiray qirada la maqlayo wax alla waxa kalena waa siraysa jiray hadday tahay ducaa aliftitaax hadday tahay tacawudka acuudu billaah iyo hadday tahay bisinka mise waxaa loola jeedaa qirada la maqlaayo suuradda magaceeda la yidhaha alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ku bilaabi jiray masaladaas waxaa loola jeedaa waxa weeyaan suuradaanu akri jiray alxamdulilahi lafdiga ahuna ku bilaabi jiray maxaa yal suuradda xadiis bukhaariga ku yaala in suuradda magaceeda la yidhah alxamdulilah rabbi alcaalamiin bisinka inuusan la jaari karinna baabkeedu waa noo imaan doonta baab u qaban doona shiiku insha allah wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuco lam yushqis ma laalaadi jirin ra-sahu madaxiisa cafwan wa kaana nabiga wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuco lam yushqis ma taagi jirin ra-sa madaxiisa ishqaasna waxa weyn madaxa in kor loo taago markaad rukuucdo saas madaxa aad kor u taagto nabiga madaxiisa ma taagi jirin walam yusawibhu mana laalaadi jirin oo hoos uma laalaadi jirin marka aad rukuucdo waxaa la rabaa horta dhabarkaaga inaad sinto ma ahan inaad kadaloobsadaas xooga u forarsato waxaa la rabaa si toosa inta dhabarkaaga u laabto in sinahaaga ilaa madaxaaga sidaa sida ushi ay u sinan yihiin oo nabiga marka uu rukuuco haddii dhabarka biyo looga shubo biyahaas horay iyo gadaal midna uma daadanay sida u sinan yahay marka waxaa la rabaa sur madaxaaga surkaaga garbahaaga dhabarkaaga sinahaaga kulli inay saas u sinaadaan sidaas ayaa la rabaa ooda madaxa korna u taagin hoosna u taagin walaakiin nabigu bayna daalika inta u dhaxayd u ahaa korna uma taagi jirin hoosna uma laalaadi jirin wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor usoo qaado ra-sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda markuu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman xaal yahay mid taagan nabiga rukuucda markuu madaxa ka soo qaado nabiga sala allahu calayhi wasalam waa xasili jiray ictidaalka waa ku xasili jiray oo qof taagan ilaa uu noqdo xibin walbaaba meesheedii ku laabato ma dhaqaaqi jirin oo sujuud ma aadi jirin taasna waxay kutusaydaa ictidaalka oo markii rukuucda laga soo kaco la istaagaa waa rugni in lagu xasilaana waa rugni kale qofka hadduu inta soo istaago oo sagoon xasilin uu dhaqaaqo sujuudda aado rugniyuu ka tegay salaadaasu marka waxba kama jiraan wa kaana nabiga wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor u soo qaado ra-sahu madaxiisa min asajdati sujuudda markuu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaacidan xawliya mid fadhiya nabiga markuu sujuudo oo sujuudda madaxa ka soo qaado fadhiga u dhexeeya labada sujuudood nabiga kama laaba jirin fadhigaas ilaa uu inta sinaado qof fadhiyo oo sinan uu noqdo oo xasilan maxaa yeeley in lasoo fariistaana waa rugni in lagu xasilaana waa rugni kale hadduu qof inta soo fariisto asagoon xasilin laabto rugniyuu ka tegay salaadu kama ansaxaydo wa kaana nabiga wuxuu ahaa yaquulu mid akriya fii kulli ragcatayni laba ragcoo kastaba ataxiyata taxiyaadu akri jiray salaad markuu laba ragca tukado ataxiyadu akri jiray hadday labadaas ku dhammaatay marka waa ka salaamo naqsan haddii ragca u hortay maqrib tahay ragcadiiyuu ku darin markaasuu ragcadaas labaad markuu tukado oo ragcadaas saddexaad markuu tukado ayuu haddana ataxiyaadin hadday salaadu afar ragca tahayna markuu laba kale tukado ayuu ataxiyaadkii kale haddana akrin oo ugu dambeeyey marka laba ragca marba hadduu tukado ataxiyaaduu nabigu akri jiray sala allahu caleyhi wasalam wa kaana nabigu wuxuu ahaa yafrishu mid goglada rijlahu lugtiisa alyusra bidixda ah wayansibu waana taagi jiray rijlahu lugtiisa alyumna ee midigta ah nabiga sala allahu caleyhi wasalam fadhiyaalka salaada dhexdeeda dhammaantood ilaa fadhiga ugu dambeeya maahan inta kale iftiraash u fadhiisan jiray iftiraashkana macnihiisa waxa weya lugta bidixda ah inaad dadabto oo aanqowgeeda labadeeda aanqow mid aad dhulka dhigto midkeeda banaankaa aanqowga kale korkiisana aad ku fadhiisato lugta bidixda inta dadabto oo dhulka saas ugu gogasho inaad lugtaas korkeeda ku fadhiisato lugta midigtaana aad taagto faraheeda inta dhigto dhulka qiblada u jeedido faraheeda ciribteedana aad kor u taagto sidaasaa waxa la yhaha iftiraash marka fadhiyaalka salaadoo dhanna iftiraashkaasa loo fadhiistaa midka ugu dambeeya maahani midka ugu dambeeya maahani fadhiga labada sujuudood udhexeeya iyo taxiyaadka hore iyo kulli sidaasa loo fadhiisa iyo jalsatul istiraaxada iyo inta fadhiyo o dhan saasa loo fadhiisa midka ugu dambeeya maahani wa kaana nabigu wuxuu ahaa yafrushu mid goglada rijlahu lugtiisa alyusra bidixda ah wayansibu waa taagi jiray rijlahu lugtiisa alyumna midigta ah wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanha mid reeba can cuqbati shaydaani fadhi shaydaanka fadhiga shaydaanna nabigu waa reebi jiray fadhiga shaydaan in badan oo culummada shuraaxda ka mid a waxay ku miisaaliyaan inuu qofku inta labada lugood farahooda dhulka dhigo cirbaha kor taago uu cirbaha salkiisa saaro mana ahan kaas kaas waaba sunnaba oo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood marmar saas in loo fadhiistaaba sunnaa laakiin cuqbatu shaydaanka waxa weeye inaad barida labada bari du- dhulka dhigto labada shanshana kor u taagto cagahana dhulka aad dhigto sidii qof taagan oo kale labada caalacaloodna aad dhulka dhigto marka fadhi shaydaanku waa midkaas waa inaad waxa weeyaan labadaad cagoodta sidii qof istaagaa dhulka u dhigto baridana dhulka dhigto labada calacaloodna aad dhulka dhigto sidaasaa laydhaha fadhi shaydaan midka xaaraanta waa midkaas laakiin midkan ah inta labada cagood farahooda dhulka la dhigo cirbahooda la taago cirbaha lagu dul fadhiisto kaas waxa weeyaan fadhiga labada sujuudood udhexeeya marmar in loo fadhiistaaba sunnaaba wayanhaa nabigu waa reebi jiray an yaftarisha rajulu qofku inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci dugaagga goglashadiisoo kale bahalada sida eeyahoo kale iyo marka fadhiisanayan labada dhudhun labada shasho dhulkay dhigtaan marka sida aan carruurta yarka ha noqon salaadana marmar saas sameeyaan marka qofka lama ogola waxaa la rabaa labada calacalood markuu dhulka dhigo labada xusul inuu kor u taago dhulkana ka ilaaliyo labadiisa dhinacna ka ilaaliyo oo uu kor u taago sidaasaa la rabaa wa kaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam yaktibu mid kusoo qatima asalaata salaada bitasliimi assalaamu calaykum uu kusoo qatimi jiray salaada marka waa rugni waa looga baxaa assalaamu calaykum sida uu xanafiyadu leedahay maahan haddii aad ataxiyaadka dhammaydo wax kastood samaydo salaada haddaad un markuu dhammaatay waxba shardi maahan salaamtu sidaasay leeyihin laakiin sida raajixa waa sidaan qofkuna saas inuu tukado ayaa la rabaa afcaasha nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo uu samaynayana sida raajixa kulligeed waajibay tuse afcaasha oo salaada sababtoo ah afcaasha waxay yidhahdaan culummadu hadday tahay mubayina lilamri amar hadday caddaynaydo oo afcaashu sideedaba ay mubayin u tahay waxa weeyaan shay oo amar ah waxa weeyaan afcaashaas waxay ku xugun tahay amarkaas ay caddaynaydo oo ama ma'muurkaas ay caddaynaydo ayay ku xugun tahay afcaasha nabiga oo salaadana waxay caddaynaydaa wa aqiimu salaa salaada ooga salluu kamaa ra'aytumuni usalli labadaas amaray caddaynaydaa mar hadday amar caddaynaydo ficilkuna sida yidhahdaan culamaa ul usuul waxa weeyaan amarka ay caddaynayda ku xugun tahay labadaas amarna waa waajib marka afcaasha salaada ku soo aroortay ee nabiga waa waajib asalkeedu waa sidaas ilaa wax daliil caddeeyo maahan inaysan waajib ahayn marka qofku waa inuu sidaas u tukado alxadiidu saadis wa hamaanuun xadiiska sideetan iyo lixee marwiyin waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni cumar cabdullahi bni cumar ibn lkhadaab radia allaahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu aha yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibeyhi labadiisa garabku aadkooda halkan waxaan ka gelaynaa gacmaha kor loo qaadqaadayo marka salaada la tukanayo afar meelood waxa weeyaan oo waxa weeyaan waxaa jirta nabigu sala allahu caleyh wasalam uu daa'imi jiray inuu kor u qaado gacmaha iyo meelo marmar uu kor u qaadi jiray marka intaba waxbaan ka xasuusin doonaa xadiiskan markaa saddex meelood oo afartii nabigu daa'imi jiray kamiduhu caddayna oo gacmaha kor uu u qaadi jiray can cabdillahi bni cumar ayaa laga wariyay radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalam kaana wuxuu aha yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibeyhi labada garabku aadkooda waxaa la rabaa marka gacmaha kor loo qaadayo faraha inaan nab laysku dhisin oon laysku dejin waxaana la rabaa inaan la kala fogeyn oo la kala qaadin sidii ilaahay u abuuro ayagoo ah oo farahoodu kor u taagan yihiin in baatinkooda qiblada loo jeediyo dhabarkoodana labada garab lagu soo aadiyo oo meeshaas labada garab ku aadan la keeno meeshaas la keeno sidaasaa nabigu yeeli jiray kaana nabigu waxaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garab ku aadkoodu keeni jiray waa goorma idaftataxa salaad salaada markuu furfurana waa takbiiratulixraamka takbiiratulixraamka saddexda waa banaanta inay takbiirtu horeydo oo la yidhahdo allahu akbar oo gacmaha markaa saas loo qaado iyo in takbiirtu dambaydo gacmaha inta saas loo qaado la yidhahdo allahu akbar iyo isku mar in laga dhigo takbiirta iyo gacmaha la taagayo saddexda waa sunnada oo ku suganta marka takbiiratulixraamka waa koo waa meelaha gacmaha uu mar kasta kor u qaadi jiray midda labaad waxa weya waydaa kabara markuu u takbiirana lirukuuc rukuucdana kor u qaadi jiray markuu rukuucda aadayo oo dhaqaaqaya dhaqaaqidaas wuxuu isku marka dhigayaa allahu akbar iyo gacmuhu taago oo labada garab uu la simo iyo inuu dhaqaaqo saddexdaas shayuu isku marka dhigi wa idaa rafaca markuu kor u soo qaado ra-sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda markuu madaxa ka soo qaadana rafacahumaa labada gacmood kod u qaadi jiray kada kadaalika sidaasoo kale xaalay yihiin markuu rukuucda soo qaadayo ictidaalayo markuu rukuucda madaxa ka soo qaadayo ictidaalayo samica allah uu leeyahay dhihidda uu leeyahay iyo dhaqaaqidaas ayaa isku mar ah dhaqaaqa uu soo dhaqaaqayo iyo samic allah uu leeyahay iyo gacmuhu qaadaya isku mar ah isku mar ah markaasuu gacmaha saasu soo qaadi jiray samic allah wa qaala wuxuuna dhihi jiray nabigu samic allahu ilaah waa ajiiba alle waa ajiiba liman xamidow qofkii mahadiya saasuu dhihi jiray markuu soo istaago isagoo taagan kadib uu markaas wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbigeenniyo walaka alxamdu mahad aday kuu sugnaato riwaayadda waxaad moodaa inuu samic allah liman xamida rabbana walaka alxamd isku dhihi jira laakiin xadiiska soo socdaa noo caday doono inaysan isku meelna ahayn isku waqtina ahayn oo samic allah liman xamida waxaa iskale qofku soo dhaqaaqida waa intiqaal rabbana walaka alxamduna waa marka la taagan yaho la ictidaalsan yahay ducadii adkaartii la aqrila marka isku makaanba ma ahanba wa kaana nabigu wuxuu ahay laa yafcalu midaan samayn daalika gacmo koru qaadida fi sujuudi sujuudda sujuudda ma samayn jirin lo xadiiska cabdullahi bni cumar laakiin sujuudda inuu samayn jiray waa sugan tahay o xadiiska nasaa-i ayaa sugaya nasaa-i baabuba u qabtay baabu rafci lyadayni lisujuudi baabuba u qabtayba baabkan o dhan wuxuu ka hadlaha yidhi in gacmaha kor loo qaadi karo marka sujuudda la aadayo markaasuu sanadkiisa ku soo arooriyey xadiidkii malik bn lxuwayrith anahu ra-a nabiya sala allahu alay slm nabiga inuu arkay rafaca yadayhi isagoo gacmihiisa kor u qaaday fii salaatihi salaadiisa waydaa rakaca markuu rukuucaayana kor u qaadaayay waydaa rakaca markuu rukuucaayo iyo waydaa rafaca ra'sa madaxa markuu kasoo qaadayo min arukuuc rukuucda iyo waidaa sajada markuu sujuudayo waxaana qaacidadu ay tahay hadday iska hor yimaadaan muhbit iyo naafi qof sugaya oo le nabigu saasuu yeeli jiray iyo mid diidayo ole nabigu saas ma yeeli jirin yuqadamu lmuhbitu cala naafiy kan sugaya laga hormariya kan diidaya sidaas weeyaan qaacidada usuuliga sababtoo ah waxay yidhahdaan culimmadu midka diidaya cadam cilmi unbuu sheegay an isagu inuusan arag nabigo kor u qaaday intaas unbuu ka warramay wax kale ka dhe kama warramin laakiin cilmi dheeraaduu sheegay ninkii sugay oo anaa kusoo arkay dad adugu arag weeye marka wax isdiidaya ma ahan macnaheedana markaas waxay tusaydaa marmar inuu nabigu ka tegi jiray oo markuu sujuudayo uusan kor u qaadi jirin gacmaha waa markaas markuu cabdullaahi arkay waxay kaloo tusaydaa marmar markuu sujuudu aadaya nabigu inuu gacmaha kor u qaadi jiray markaasna waa markuu maalik bnu xuwayrith arkay marka in marmar kor loo qaado ayaa taasuna tusayda markaasuu wuxuu yidhi waidaa rafac ra-sahu mina sujuudi sujuuda markuu madaxa ka soo qaadana gacmaha koru u qaadi jiray xataa yuxaadiya bihimaa ilaa uu labada gacmood la sino furuuca udunayhi labadiisa dhalood labadiisa dhegood balaqooda meesha oo dhegta waxa weeyaan dhegta meesha jilicsan ee gabdhuhu dahabka garshadaan meeshaasuu soo gaarsii jiray xadiiska cabdullahi bn cumarna labada garabuu la simi jiray ana marka waxa weya labada waa sunno marna gacmaha kor usii qaado labada dhegood gaarsii marna hoos inta waxay uga dhigtay garbaha ku siin labaduba waa sunno labaduba waa sunno labaduba waa sunno labaduba waa sunno marka sidaas oo kale xadiiskaas waa xadiis saxiixa oo ku yaala sunan nasaa-i kun iyo sideetan iyo shan raqamka ah anas ibn malik laftigiisu wuxuu leeya kaana yarfacu yadayhi fi rukuuci wasujuud nabiga sala allahu alay wasalama markuu rukuucayo markuu sujuuda labadaba gacmuu kor u qaadi jira ibn abi shayba ayaa musanafka ku wariyey xadiidkaasna irwaa lqaliil ayuu sheekh naasirudin albani ku tasxiixiyey waxa weyan raqamka saddex boqol konton iyo ko konton iyo ko marka wuxuu sheegay marka gacmo koru qaadida xadiidkan wuxuu sheegay saddex sujuudda markuu aadayo sujuudda markuu madax soo qaada inuu marmar qaadi jirin xadiidkaas malik bn lxuwayris iyo xadiiska anas oo isagu sheegay marka uu rukuucayo markuu sujuuda ayaan ku cadaynay waxaa noo dhiman oo kaliya hal mara waa markuu labada ragco ka istaagayo laba ragco markuu ka istaagayo nabiga sala allahu caleyh wasalam gacmaha koruu u qaadi jiray iyagana waana insha allahu noo imaan doonaa waa xadiiska dambaan ku sheegi doonaa insha allah inuu gacmaha kor u qaadi jiray markii nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu waxa weeya laba ragco ka istaagayo alxadiiu saabic wa hamaanuun xadiiska sideetan iyo todobeeya marwiyun waxaa laga weri xadiiska sideetaniyo todoba marwiy waxaa laga weri can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuullahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ka sujuudo an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xibnood korkood qofka marka uu sujuudayo waa masale aad u muhiim ah nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam toddoba xibnood korkood inuu ku sujuuda la amray marka qofku toddobadaas hadduusan ku sujuudin salaadii nabiga ma tukan sidobadiiuu marka nabigu sheegay cala ljabhati wejiga inaan ku sujuuda lay amray wa ashaara nabigu wuxuuna ishaaray biyadii gacantiisa ila anfii sanku ku ishaaray maxaa in badan ma oga sanku inuu wejiga ka mid yahay qaar badana waxa weya wejiga kaliya dhiga oon sanka dhigin sujuuddaasuna sujuuddii nabiga la amray ma ahan nabiga sujuudda la amray wejiga oo sanku ka mid yahay ayaa isla dhiga inta wejigu dhulka ka taabto in sankuna ka taabto waa hal xibin labada xibnood oo kale weliyadayni labada calcalood labada calcalood waxaa la rabaa farahooda nab laysku siiyo sida inaad biyo ku shubanaydo ood qiblada ujeedo farahooda ood dhigto halkee dhigin marka makeliyaha agtoodaa dhigin maya dhagaha hoostoodaa la dhigaa ama labada garab foodooda meesha ku hooseyda a la dhigaa waa meeshii markii kor loo qaada la gaarsiinayay ayadiia lahoos dhigaa marka la sujuudayana ayagoo labada calcalood farahooda isku dhagan yihin qibladana ujeeda iyo warukbatayni labada jirib labada jirib ayagana waa in la dhigaa iyo wa atraafi alqadamayni labada cagood farahooda waa meesha ugu daran dadku ka qaldaan in badan markay sujuudayaan faraha ayay dhulka cidiyaha saas ugu mudaan cagaha qaarna korayba u hayaana way laalaadinayaan taasuna sujuuddii nabiga la amray ma ahan waxaa la rabaa labada cagood farahooda inta dhulka la dhigo oo la laabo inay faruhu qiblada u jeestaan labada cirboodna kor u jeestaan ayagoo isku dhegan labada cirbood marka waxa weyan wejiga waa kow labada calacalood waa saddex labada jilib waa shan waxa weeyaan labada cagood farahooda waa toddobadaas toddobadaas weeyaan sujuudda sharciga oo nabiga la amray sala allahu calayhi wasalam alxadiiu thaamin alxadiiu athaamin wathamaanuun xadiiska siddeetan iyo sideedeeye marwiyn waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa qaama markuu u istaago ilaa salaati salaada yukabiru waa takbiirsan jiray xadiidkana wuxuu si wanaagsan u sharxayaa waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam takbiiraatu intiqaalaadkiisii takbiirooyinkii salaadiisa dhexdiisa ahaa takbiirooyinka salaada dhexdeeda takbiir ragcada ugu horeyda waa lix ragcooyinka kale ragco walbaaba shanay leedahay marka laga reebo ragcada saddexaad ragcada saddexaad ayadu lixay leedahay marka ragcada koobaad iyo ragcada saddexaad lix lix takbiirood ay leeyihin inta kalena shan shan takbiirood siday ku imaanayda marka xadiidkaanaad ka arkaysaa takbiiraatu intiqaal ayaa la yidhahdaa marka laga reebo takbiirta ugu horeyda midda ugu horeyda takbiiratulixraam a la yidhahdaa waa midda lagu xirtay inta kalena waa takbiiraatulintiqaal a la yhahda waa takbiiraha lagu dhaqdhaqaaqayo takbiiraha oo lagu dhaqdhaqaaqayo weeye can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuululahi wuxuu ahaa sala allahu alay slm idaa qaama markuu istaaga ilaa salaati salaada yukabiru waa takbiirsan jiray xiina waqtiga yaquumu istaago marka uu istaago oo qiblada u jeesto ayuu allahu akbar dhihi jira takbiiratulixraam weeye huma markaas kadib yukabiru waa takbiirsan jiray xiina waqtiga yarkacu rukuucay xiinada waxay kuu faa'iideynaydaa ficilka dhaqaaqiisa iyo qowlka isku mar laga dhigaya allahu akbar marka afka ay ka imaanayda iyo markuu dhaqaaqaha waa isku mar waa laba takbiirood marka uma yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu markuu madaxa ka soo qaada rukuucda samica allahu uma yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray samica allahu alla waa ajiiba liman xamida qofka mahdiya goormuu leeyahay xiina yarfacu markuu kor usoo qaadayo sulbahu dhabarkiisa min arakcati rukuucda markuu ka soo qaadayo waxaa la rabaa dhaqaaqida uu soo dhaqaaqayo samica allahu inuu ku yidhaahdo oo markuu soo istaago uu dhammeeyaba kelmadaas ay dhammaataba marka uu soo istaago oo uu qofkii sinmo marka halkaasaa dikrigaas iska leeyay uma intaas kadib fiiri tartiibta marka samic alla waqtigeed waa dhammaaday uma markaas kadib yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu walxaal huwa qaa'imun uu taagan yahay oo ictidaalkii uu taagan yahay rabbanaa rabbigeeniyo walaka alxamdu adaa mahado kuu sugnaa marka isku makaanba maaha samic allah waxaa iska le dhaqaaqidda uu qofku madaxa soo qaadayo rabbanaa walaka alxamduna istaagga ka dambeeya oo ictidaalka ayaa iska leh meeshaas waxaan rabnaa marka masaladii aan horay usoo ta'khiirinay oo nidhi halkaasaan uga hadli doonna inaan ku xasuusino oo waa maxe xadiiskan wuxuu noo caddeeyey imaamka dadka tujinayaa inuu isku darayo tasmiica iyo taxmiidka oo samica allaahuna uu leeyahay waa markuu madaxa soo qaadayo rabbanaa walaka alxamduna uu leeyahay marka uu taagan yahay qofka munfaridka ah oo keligiis tukanayana ijmaac ayaa lagu soo naqliyey inuu labada isku darayo kaasna xagga dhig waxaa soo haray ma'muumku waxa weeyaan ma isku darayaa mase iskuma darayo ma'muumka ma isku darayaa oo samica allaahu liman xamida ma isku daraya mase iskuma darayo oo waxa weeyaan wuxuu leeyahay rabbana walaka alxamdu keliya oo tasmiica waa ka tegaya masaladaas waxaan idhi sida raajixa waa inuu isku daro khilaaf badan ayaa ka jira laakiin sida sawaabka ah ee raajicah waxay tahay inuu isku daro inuu isku daro oo ma'muumka waxaa laga rabaa inuu samic allaahuna yidhaahdo rabbanaa walaka alxamduna uu yidhaahdo sababta sidaas caddaynayda oo loo ictimaada waxay tahay ha isku daro nas dhahaaya lama hayo sariix ah yuu isku darin nas dhahayo sariixana lama hayo laakiin laba shaya loo ictimaadi marka ugu horeyda asalka nabigu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli u tukada saad aragteen inu u tukanaya nabiguna labadii waa isku daray asalka marka waa in nabiga lagu raaco taas waa masalo mas'alada labaad samic allaahum waa intiqaal oo dikriga intiqaalka ahoo rukuucda looga soo dhaqaaqa marka la istaago kadibna rabbanaa walaka alxamdu ah iyaa iska leh haddii la yidhaahdo marka ma'muumku yuusan tasmiica akrin oo samic allahu yuu akrinin labadii makaan mid ka mida dikrigu ka qaali noqona sababtoo ah hadduu yidhahdo rabbanaa walaka alxamdu aan madaxa kusoo dhaqaajina rabbanaa walaka alxamdu markuu istaago muxuu akrina muxuu sheegi ilaa dikrigii loogu talagalay istaaggan hore u hormarsada isaguy haddii uu waxa weeyaan yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu meeshii loogu talagalo istaagay ahayd ayaan ku akhrina laba qaladu ku dhaca hadduu yidhahdo rabbanaa walaka alxamdu soo dhaqaaqidan ku akhrina midda koowaad markuu istaago dikrigii uu akri lahaa ma haysto ilaa waa hormarsaday taan labaadna rabbanaa walaka alxamdu nabigu meeshii uu ku akriyey waa khilaafo kuma akrino meel kale ku akriy labadaasuu ku dhacaya qalad hadduu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu istaagiiaan ku akrinaana madaxa markuu soo dhaqaajinayo dikrigii intiqaalka ayuu kusoo guuri lahaa ma haysto oo khaali noqona asagoo aamusan inuu soo dhaqaaqay noqeen marka si uu uga baadbaado mukhaalafadaas waa inuu nabiga waafaqo oo markuu madaxa soo dhaqaajinayana rabbanaa walaka samica allaahu uu yidhaha markuu madaxa ka soo dhaqaajinayo rukuucda markuu istaagoo sinana rabbanaa walaka alxamd uu yidhahdo si uu nabiga u waafaqo sala allahu alay wasalam amaa xadiidkii aan soo marnay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu kaas maxaa looga jawaabi kaas imaam nawowi ayaa uga jawaabay majmuuca mujalladka saddexaad safxada afar boqol iyo soddon wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhi xadiidkaas ma ka hadlaayo imaamkuna intaanu akhrina ma'muumkuna intaanu akhrina kama hadlaayo waxa weeye jawaabta looga jawaaba waxay tahay rabbanaa walaka alxamduda dhaha marka aad dhahdaan kadib wixii aad horay u ogeydeen oo ah samic allahu liman xamid maxaa yeelay samic allahu liman xamideed horay u yiqiineen saxaabadu say u yiqiineen hadda waa lala jahraa imaamku mar kasta wuu la jahraa samic allahu liman xamida uu leeyay marka taas sidaasay u yiqiineen oo uma baahnayn markaas kadib in la baro laakiin rabbanaa walaka alxamdu hoosaa loo leey waa siraysana haddaan la barin ma ogaa karaan marka waxa weeye marka aad tidhaahdaan samic allahu liman xamidadii hore aad u tiqiineen nabigu intuu taagan yahay wuxuu siraystaa rabbanaa walaka alxamdu ya dhaha wey marka rabbana walka alxamdu haddaan saas loogu sheegin ma aysan ogaadeen ilaa waa la siraystaa marka waa sidaas ayuu yidhi laakiin marka la fiiriyo nabigu inuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu iyo samic allahu labadaba iyo marka la fiiriyo salluu kamaa ra'aytumun usalli labadaas marka laisku daro in ma'muumkuna uu waafaqo nabiga oo labadaba isku daro ayaa ka imaanaya sidaas ayuu yidhi sheekh naasiruddin albanina sifa sifatu salaatinabiy sidaas masaladu ku rajaxa weeye iyo tamaamul midnaha labadaba marka waa inuu isku daro masaladaasna intaas ayaan uga gudbaynaa uma yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu walxaal huwa qaa'imun uu taagan yahay rabbanaa rabbigani walaka alxamdu adaa mahadu kuu sugnaatay uma yukabiru allahu akbar uu nabigu dhihi jiray xiina waktiga yahwi uu hobana fiiri goorma allahu akbarta uu leeyahay dhaqaaqa markuu bilaaba allahu akbar uu leeyahy imaam nawowi isaga wuxuu yidhahdaa waa inuu jiido allahu akbar oo ilaa uu wejiga dhulka ka dhigayo laakiin masaladaas ma sugna xaafid ibni xajar ayaana ku tacqiibiyey fatxulbaariga waa inuu allahu akbar yidhahdo oo gooya ee uu iska sujuuda allahu akbarta waxaa ka bilaabay dhaqaaqida markuu bilaabayo uma yukabiru nabigu allahu akbar uu dhihi jiray xiina waktiga yarfacu uu koru soo qaadayo ra'sahu madaxiisa ou sujuuda koobaad ka soo qaadayo waa fariiso jiray markuu adkaarta dhammeeyo uma yukabiru haddana markaas kadib allahu akbar uu dhihi jiray xiina waktiga yasjudu uu sujuuda sujuuda labaad uma yukabiru allahu akbar dhihi jiray xiina waktiga yarfacu uu koru soo qaadayo ra'sa madaxiisa ou sujuudaas ka soo qaadayo marka lix takbiirood rakcada koobaad ay yeelatay waxa weeyaan takbiir waa miduu ku xirtay takbiirna waa miduu ku rukuucay takbiirna waa miduu sujuudda koobaad ku aaday takbiirna waa miduu sujuudda koobaad madax uga soo qaaday takbiirna waa miduu sujuudda labaad ku aaday takbiirna waa miduu sujuudda labaad madax uga soo qaaday lixdaas kadib markaa ragco walba shanay yeelanay ilaa ragcada sade ragcada afraad ragcada afraad ayaa iyadu waxa yeelanay haddana waxa weeyaan lix oo markuu midda saddexaad dhameeyo ragcada afraadka uu istaagayo takbiiruu ku istaagayo shanna midaas dambay ku jiraydaa marka ragcada afraad istaageeda laga bilaabo ayaa lix haddana noqonaya uma yafcalu nabigu daalika sidaasuu samayn jiray fii salaati salaadiisa kullaha dhammaanteed xiina xataa yaqdiyaha ilaa uu ka dhamaysto salaada wa yukabiru nabigu allahu akbar uu dhihi jiray xiina waktiga yaquumu uu ka istaagayo min athintayni cafwan cafwan waa meeshaas waan qaldan ragcada saddexaad wey ragcada afraad maha ragcada saddexaad wey ragcada lix bay yeelanayda iyaduna ragcada koobaad waxa weya lix ayay leedaha takbiirood ragcada saddexaadna lix ay leeda waana kan wa yukabiru waa takbiirsan jiray nabigu xiina waktiga yaquumu uu ka istaaga min athintayni laba ragco bacda aljuluusi fadhiga gadaal markuu ataxiyaadka dhexe dhammeeyo oo laba ragco u dhamaato ataxiyaadka dhame u dhammeeyo ragcada saddexaad u istaagayo allah akbar dhihi jiray marka takbiirtaas uu ku istaago midda saddexaad ku aaday waxa weeyaan lix ayaa ragcada saddexaadna yeelanayda weliba markaan uu ka istaagaya ataxiyaadka dhece gacmahana kor u qaadi jiro waa makaanka afraad oo nabigu gacmaha kor u qaadi jiro laazimi jiray makaankaas inuu gacmaha kor u qaadi jirayna xadiiska silsilatu axaadiisi saxiixa raqamka lix boqol iyo afar ku sugan ayaa caddaynaya oo uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiiskaas idaa araada nabigu markuu doono an yasjuda inuu sujuudo kabara waa takbiirsan jiray uma yasjud waa sujuudi jiray wa idaa qaama markuu ka soo istaagayo min alqacdati fadhigana oo uu ataxiyaadka ka istaagayo kabara allahu akbar uu dhihi jiray uma qaama markaas kadib ayuu istaagi jiray silsilatu axaadiisi saxiixa ayaa xadiidkaas waxa wey silsilatu xadiisi saxiixa raqamka afar boqol afar boqol maahane lix boqol iyo afar ayuu ku sugan yahay musnadka abiyujaclana mujaladka labaad safxada laba boqol iyo sideetan iyo afar uga sugan yahay macnaha xadiiskaas wuxuu faa'ideynaya gacmo koruqaadid ma faa'ideynaya wuxuu faa'iideynayaa takbiirtan qaabka loo takbiirsanayo markuu ataxiyaadka dhexe la dhameeyo intuusan kicin markuu kao isagoo taagan allahu akbar dhihi maa ataxiyaadka markuu dhameeyo oo kicidda uu bilaabayo allahu akbar dhihi jiray allahu akbar markaasuu istaagi jiray gacmahana markaas kor u qaadi jiray nabiga sala allahu aleyh wasalam markaas kor uu qaadi jiray alxadiiu taasic wa hamaanuun xadiiska sideetan iyo sagaalay marwiyon waxaa laga wariya can mudarif ibni cabdillaah mudarif ibni cabdillahi kunyadiisa abi cabdillahi la yidhaha mudarif ibni cabdillahi ibnu shikhiir weeye alxarashi alcaamiriyu taabiciyun jaliilun basriyun waa taabici jaliilho basri ah waalidkiis aabihiis ninka la haa mudarif ibn cabdillaahi cabdullaahi ibnu shikhiirkaas waa saxaabi cabdullaahi ibnu shikhiir mudarif ibn cabdillahi ibnu shikhiira la yhaha cabdullaahi ibnu shikhiirkaasu waa saxaabi marka mudarif wuxuu wax ka wariyaa in badanoo saxaabada ka mid ah asna in badanoo taabiciyaalka wax ka mariya cubaadii zuhaadda taabiciyaalku ka mid ahaa ee caanka ku ahaa cibaadada fadli aad u fara badan iyo waracnimo iyo caqli ayaa ku sugnaa hiqa ayuu ahaa mustajaabu dacwana waa lagu tilmaamay wuxuu dhintay siduu yidhi ibnu daqiiq ulciid raximah llahu tacaala sanata hamsin wa tisciin sagaashan iyo shan markay hijiriyadu aheed can mudarif ibni cabdillahi waxa la wariya qaala wuxuu yihi sallaytu waan tukaday ana aniga oo ah mudarif oo taabici ah iyo wa cimraan ibni xusein khalfa caliy bni abi aalib cali bni abi aalib gadaalkiisaan ku tukanay ma'muumiintu hadday laba dhan yihiin mowqifka sharciga in istaagaan rabo waa imaamka gadaalkiisa ee garabkiisa ma istaagayaan khalfa caliy bni abi aalib aan ku tukanay fa kaana cali wuxuu ahaa idaa sajada markuu sujuuda kabara allahu akbar u dhihi jiray markuu sujuuda aada allahu akbar u dhihi jiray wa idaa rafaca ra'sa madaxiisa markuu kor usoo qaadayana kabara allahu akbar u dhihi jiray wa idaa nahadda markuu ka istaagayo mina ragcatayna laba ragcana kabara allahu akbar u dhihi jiray markuu ataxiyaadka dhexe ka istaagayo falamaa qada salaata salaadii cali markuu dhammaystay akhada biyaddii gacantayduu qabtay cimraan bin xusein wa qaala wuxuu yidhi qad dakaranii wuxuu isoo xasuusiyey haada kan oo cali bn abi daaliba salaata maxamedin nabi maxamed salaadiisii sala allahu caleyh wasalam taasna waxay ku tusaydaa waktigaas dambe ee taabiciyaalka ay badnaayeen waktigaas in aad ay waxoogaa sunnadii ay u dhimantay oo sunnada la kala dhimay oo macnaha sunnooyin badanoo nabiga laga tegayo salaada ka mid ah marka saxaabigan wuxuu leeyahy wuxuu soo xasuusiyey cali salaadii nabiga sala allahu caleyh wasalam aw qaal ama wuxuu yidhi sallaa binaa wuxuuna tujiyey salaata maxamedin sala allahu aleyh salaadii nabi maxamed uuna tujiyey halkaas marka waxaan ka ogaanay ma'muumiintu hadday laba yihiin imaamka gadaalkiisaay safanayaan waxaan kaloo ka ogaanay takbiiraatul intiqaalaadka in la dhammaystiro oo ay waana camalkii uu markii dambe ku sugnaaday ahlucilmiga laguna ijmaacay fuqahadu ku ijmaaceen waxaan kaloo halkaas ka faaidinay salaada cali waxa weya wanaageeda iyo inay salaadii nabiga u ekeed sala allahu caleyhi wasalam waxaan kaloo ka fahnay halkaas saxaabadu siday ugu dadaali jireen inay tatbiiqiyaan salaadii nabi maxamed iyo cibaadaadkiisii waxaan kaloo ka faaidinay qofka sunnada sheega qofka kaleeto sunnada fahmaaya inay xaq ku tahay inuu ta'yiidiyo o yidha qofkaanu sunnadii u waafaqay ilaa cimraan ibn xuseen wuxuu yidhi nabi maxamed salaadiisi uu soo xasuusiyey waxaan kaloo halkaas ka fahnay in axwaasha dadku isbedeshay bacda anabiyi oo sacad waxa weye wuxuu leeyahay salaad nabigu soo xasuusiya macnaha dad aan sidaas u tukayn waa inuu arkay alxadiidu tiscuun xadiiska sagaashan ee marwiyin waxaa laga wariya can ilbaraa binu caasim radia allahu canhuma qaala baraa binu caasim wuxuu yihi raqamtu waxaan u ramaqtu waxaan u fiirsaday oon isha u biryareeyey asalaata salaad maca maxamedin nabi maxamed la jirkay sala allahu alay slam taas waxay kutusay saxaabadu siday nabiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa ugu fiirsan jireen si qasad ah inay fahmaan arkaan xifdiyaan soo naqliyaan ayay ugu fiirsan jireen aad aan ugu fiirsadu leeyahay salaada nabi maxamed sala allahu alay slm fa wajadtu waxaan ogaaday qiyaamahu nabiga istaagiisa fa ragcatahu rukuucda loola jeeda ragcada fa ragcatahu rukuucdiisa factidaalahu ictidaalkiisa ictidaalkaasoo bacda rukuuci rukuucdiisa ka dambeeya fa sajdatahu sujuudiisa fa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeya fa sajdatahu sujuudiisa ka dambayda fadhigaas fa jalsatahu fadhigiisa maa bayna tasliimi salaamta iyo wal insiraafi soo jeesashada udhexayda imaamku markuu assalaamu calaykum uu yihahdo hore inuu kasoo kala wareega maa waa inuu wax yar fadhiyo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah kadib uu soo kala wareego fadhiga udhexeeya salaamta iyo soo kala wareegidda qariiban mid ku dhow inuu yahaan ogaaday min asawaa'i kuwa isla mid ah dhantaas oo nabiga sala allahu caleyh wasalam salaadiisa ah wax isku dhow dhow inay ahaayeen ayaan ogaada wa fii riwaayati lbukhari waxaa ku sugnaa maa khala alqiyaama waalqucuuda wixii ka hoo haray istaaga oo faatixada iyo qirada lagu akrinaa iyo fadhiga ataxiyaadka lagu akrinaa qariiban mid ku dhow inay han ogaadeen min asawa wax isku dhow dhow oo isku mid ah min asawa wax isku mid a inay ahaayeenaan ku ogaada oo macnaha wax ku dhow isku mid wax ku dhow isku mid halkaas waxaad ogaatay salaada nabiga sala allahu alay slam salaad isku miisaaman aheyd ma ahayn salaad rugni dheer iyo rugni gaaban leh waxa weeyaan rukuucdiisa waa ku xasili jiray ictidaalkiisa waa ku xasili jiray sujuuddiisa waa ku xasili jiray fadhiga ka dambeeya waa ku xasili jiray salaad isku miisaaman oo isku wadaro hadduu aad qirada u dheereeyo rukuucda waa dheerey jiray ictidaalku haddana dheerey jiray sujuuddu haddana dheerey jiray hadduu xoogaa dhexdhexaad istaaga ka dhigo rukuucda xoogaa dhexdhexaadu ka dhigin ictidaalka dhexdhexaadu ka dhigin sujuudda dhexdhexaadu ka dhigin fadhiga dhexdhexaadu ka dhigin waa isku dhow dhowaayeen waxa ugu dheeraa faatixada iyo waxa weeyaan qiraa'ada ka dambayda istaaga hore lagu akrinayo istaag istaaga oo ka horeeya rukuucda iyo ataxiyaadka iyo ducooyinka tirada badan midda lagu akraayo fadhiga ah fadhiga ilaa ataxiyaadka ducooyinka waa meesha lagu akriyo inta kale way isku dhow dhowaayeen marka salaad isku miisaaman ayaa la rabaa sidaas aheyd nabiga salaadiisa marka xadiiskaas waxaan ka faa'iidinay siday sunno inay tahay in la raacraaco haweesha nabiga aqwaashiisa afcaashiisa si loogu daydo saxaabadu siday arrintaas ugu dadaali jireenna waan ogaanay waxaan kaloo ogaanay arkaanta sida loo dheereeyo loo dhammaystiro waxaan kaloo ogaanay istaaga ka horeeya rukuucda iyo fadhiga dambe inay ka dheer yihiin arkaanta kale alxadiidu alxaadi wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo koob iyo marwiyin waxaa laga wariyay can thaabit albunaani can thaabit albunani kunyadiisa abu moxamed a laydhaha thaabit ibnu aslam albunani basriyun axadu laclaami hiqa min kibaari taabiciin uu ka mid yahay caabid zaahida ayuu ahaa caabid zaahida caabid oo zaahid u ahaa jamaacada in badan jamaaco dhan oo saxaabada ka midu wax ka wariya isna taabiciyaalka wax ka wariya saddexda nin ee ugu sugnaad sugidda badan axaadiista aanasuu ka mid yahay fadaa'il badan iyo karaamaad badan ayuu leeyahay rijaasha umahasituu ka mid yahay wuxuu dhintay boqol toban iyo toddoba hijiriyadu markay ahayd boqol labaatan iyo toddobana waa la sheegaa boqol labaatan iyo saddexna waa la sheegaa boqol labaatan iyo saddex laakiin laakiin qowlka xooga badan waxaa boqol toban iyo toddoba hijiriyadu markay ahayd marku inuu dhintay thaabit albunani abu maxamed thaabit ibnu aslam albunani can thaabit albunani waxaa laga wariya can anas ibn malik wuxuu ka wariya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi inii aniga laa aaluu ka gaabi maa an usaliya bika in an usaliya bikum inaan idin tujiyo kamaa sidii kaana rasuululahi rasuulka alle uu ahaa sala allahu calay wasalam yusali bina mid noo tujiye anas ibn malik wuxuu yidhi sidii rasuulku noo tujin jiray inaan idin tujinayo ka gaabi maa maanaa sidii rasuulkaan idin tujinay taas waxaad dareemayda saxaabadu siday ugu dadaali jireen inay tadbiiqiyaan salaadii nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo siday ugu dadaali jireen inay ficil dadka wax ku baraan salaadii nabiga iyagu ficilay nabiga uga soo barteen iyo qowl sidaas qowl iyo ficilahay saxaabaduna taabiciyaalka ku bari jireen qaala thaabit wuxuu yidhi marka ficil oo uu samayn jiro salaada ku samayn jiray aanas dadki kalena ka tageen ayuu rabaa thaabit inuuna baro fa kaana anas wuxuu ahaa yasnacu mid sameeya shay-an shay shaygaasoo laa araakum aanan in arkaynin dadkiinaan tasnacuunahu inaad samaydaan anas markuu sidaasna yidhi oo salaadii nabigan tadbiiqina uuna yidhi wuxuu samayn jiray wax maanta idinku aadnaan samayn oo idinkoo samayna aanan arag kaana wuxuu ahaa anas idaa rafaca markuu karu soo qaado ra-sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda intasaba waa taagnaa jiray qaa'iman xawliya mid taagan xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo alqaa'ilu qofka dhahaya qaadna siya waaba ishalmaamay markuu rukuucda madaxa ka soo qaado ictidaalo horay kama sujuudi jirin waa taagnaa jiri waa taagnaa jiri ilaa uu dadka gobolkooda ays yirahdaan waaba ishalmaamay inuu waxa weyan ictidaalkii ku jiro waa rugnigaas oo ictidaalka in la dheereeyo oo rugni dheer uu yahay ayuu nabiga inuu kasoo naqliyey ayuu tusayay saxaab waxa weyan saxaabigaaso taabiciyaalka marka waa rugnigaas waa dheerya waana rugni akthar ummaddu ku fidnaysan yihiin inay gaabiyaan ama aysanba nuqsaaniyaanba oo iyagoon si fiican usugin ay ka tagaan marka ducooyinka kusoo arooraadna ka dareema inuu dheerya oo waxa weeyaan rabbanaa allahuma rabbanaa walaka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu axaqu maa qaalahu lcabdu wa kulunaa laka cabdun allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad ducadaasaa kamid a ducooyinka kusoo arooray intaas inta la akhrina waa inuu si toosa u taagan yahay oo markuu dhammeeyo kadib allahu akbar uu yidhaahdo marka intaasoo kale inuu taagnaado ayaa la rabaa taas waa mid rugniga kale oo dadku fududay jireen oo uu aana sugi jiro sidii nabiga uga soo naqliyay wax ahaa wa idaa rafaca markuu kor u soo qaado anas raasa madaxiisa mina sajdati sujuuda makatha waa nagaa jira sujuudda markuu ka soo qaado fadhiga u dhexeeya waa nagaa jira waa fariisan jire xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qofka dhahaya ka yidhahdo qad masiih waaba ishalmaamay fadhigii labada sujuudood inuu joogo waaba ishalmaamay mana ishalmaamina fadhigaa sida u dheer oo nabigu u sugi jiray sala allahu caleyh wasalam marka masaladaasna waa masale muhiim ah waxaan ka ogaanay ficil in dadka lagu baro isagaana ka saamayn badan qowlka waxaan ogaanay cilmigana qofkii raba inuusan ka lumin camal in lagu xifdiyo camal in lagu xifdiyo waxaan ogaanay waa loo tukan karaa oo qof salaad waa loo tukan karaa dad inaad ku barto daraaddeed waxaan kaloo ogaanay ictidaalku inuu dheer yahay iyo fadhiga u dhexeey labada sujuudood waxaan kaloo ogaanay sunnadaas dadka tadbiiqiya inay aad u yaraayeen waqtigii taabiciyaalka ilaa aanas aad u cimriyey oo waxa weeyaan sagaashan iyo afartii ayuu soo gaaray sagaashan afartii ayuu soo gaaray waxaan kaloo ogaanay saxaabadu siday aad ugu dadaali jireen inay sunnada nabiga qabsadaan dadkana ugu boori jireen alxadiidu thaani wa tiscuuna xadiiska sagaashan iyo laba iyo marwiin waxaa laga wariya can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi maa sallaytu matukin ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkiis qaduu weligay imaamkaasoo akhafa ka fudud salaatan salaad walaa atama ka dhammaystirid badan min rasuulilahi rasuulka ilahi sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu leeyahy weligay kama daba tukan imaam salaada ka fududay og kana dhamaystir ogto rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam halkaas marka waxaad ka fahantay nabiga sala allahu alay wasalama dadka jamaacada markuu tujinaya salaada waa u fududay jiray laakiin fududayntaasu ma ahayn mid waajibaadkeeda iyo sunanteeda iyo arkaanteeda wax u dhibayda isagoo waxa wey fududaynaya haddana waa dhammaystiri jiro waa sugi jiray arkaanta waajibaadka sunnooyinka waa sugi jiray nabiga sala allahu alay slm marka waxaa la rabaa fududayn si aan dadku u daalin oo ay uga baxaan salaada iyagoo u soo xiiso qaba waxaana la rabaa dhammaystirid oo salaadii oo kaamila la tukado alxadiidu thaaliث wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo saddex iyo marweyn waxaa laga wariya can abi qilaaba cabdullaahi bnu zayd aljarmi albasri abu qilaaba abu qilaaba waa cabdullaahi bnu zayd aljarmi basriyun taabiciyun hiqa waa taabici hiqa ah axad alaam axad aimati alaclaam walfuqahaa dawi lalbaab waa aada u xadiis badnaa ee maraa laga dalbaday inuu basre ka noqdo qaadi wuu ka cararay wuxuu u cararay sham markii la yidhi qaadiya lagaa dhigaya taasuna waxay tusaydaa siday a'imadii salafka uga carari jireen jagooyinka iyo madaxnimada in loo magacaabo siday uga carari jireen ma ahayn sida maanta la iskugu dilaayo qof walbaaba waxa weeyaan uu maanta haddaan isaga loo dhiibin uu ridda siyaasiya la imaanayo ridda sharciyaan niqinay oo qofku sharciga markuu ku gaalooba la yidhaha waa ridoobay laakiin maanta ridda siyaasiya waxa la yidhaha soo baxay oo qof alla qofkii qof siyaasaddan laba marka isku khilaafto inuu yidhahdo waa ridoobay qofkaas marka waa xasbuna allahu nicma alwakiil acuudu billahi min ashaytaan rajiim acuudu billahi min alkhudlaan waa wax ilaahay laga magan galo waxa weeyaan in qof muslima khilaafka uu adiga ku khilaafo uu ku khilaafo inaad ugu xukunto riddo waa arrin aad u nasiib darra khasaaro ah ilaahayna laga magan galo ridda siyaasiya ayaa maanta socota ridda sharciya la arki jiro naqiine can abi kilaabata waxaa laga wariya cabdullaahi bnu zayd aljarmi albasri qaala wuxuu ihi jaaana maalik ibnu lkhuwayritha noo yimid fii masjidina masjidkeenna haadaa oo kale noogu yimid faqaala wuxuu yidhi marka maalik ibnu lkhuwayrith asagu waa saabixi waa saxaabi asagu maalik ibnu lkhuwayrith ibnu lxashiish ibnu cawf ayaa la yidhaha allaythi kunyadiisa abu sulaymaan ilaa nabigu u yimid sala allahu alay slam waa islaama iyaanu la joogay kadib nabigaa u fasaxay inuu ehelkiisa u laabto basre ayuu degay waxa weeyaan basre ayuu degay waxa weeyaan ibnu daqiiqulciid wuxuu yidhi wuxuu dhintay sagaashan iyo afar markay hijiriyadu aheed can abi khilaabata waxaa laga wariya cabdullahi bni zayd aljarmi albasri qaala wuxuu yihi ja'ana waxaa noo yimid maalik ibnu lkhuwayrid fii masjidina haadaa masjidkeena noogu yimid faqaala wuxuu yidhi inii aniga la usalli bikum waa inin tujinaa aniga waa inin tujinaa ayuu yidhi wamaa uriidu salaata mana doonayo inaan tukado macna inaan tukado ma rabin oo salaad oo haddeer anugu aan tuka rabay ma aha midaanu ye ee salaadan ujeedadan kaleeya waxay tahay inaan idinka inin tujiyo salaadii nabiga fiiri marka wuxuu yidhi inii aniga la usallii bikum waa inin tujinaa wamaa uriidu salaad salaadna ma rabo usallii waxaan inin tujinaa kayfa sidii ra-aytu rasuulallahi rasuulka alle aan u arkay sala allahu caleyh wasalam yusalli asagoo u tukanaya marka taas waxay ku tusaydaa qofku salaad inuu u tukan karo dad inuu ku baro darteed dad inuu ku baro salaadii nabiga darteed waa u tukan karaa qofku salaadii nabiga waxay kaloo ku tusaydaa saxaabadu inay ficil siday nabiga uga soo barteen salaada taabiciyaalka inay u bari jireen ficil ku bari jireen faqultu waxaan ku idhi yuu yidhi faqultu danyaale ma tagan waa raawiga abuqilaaba xadiidka ka wariyey faqultudaas waxaa iska leh raawiga xadiidka abuqilaaba ka wariyey waa abu waxa weeyaan waa ayuub asikhtiyaani aa la yihahdaa ayuub asikhtiyaani ayuub asikhtiyaani waa raawiga abuqilaaba xadiidka ka wariyey weeye marka faqultu waxaan ihi ku yidhi abi khilaaba waxaan ku yidhi kayfa sidee buu kaana ahaa yusallii mid u tukada nabigu cafwan nabiga maaha kayfa sidee buu kaana ahaa maalik bn xuwayris yusallii mid u tukada see u tukan jire marka salaadii maalik bn xuwayris waa kiinu yidhi salaaddii nabiga idin tujinaahe see u tukan jire fa qaala wuxuu yidhi faqaladan yaa dhaha abuqilaaba fa qaala abuqilaaba wuxuu yidhi mithla salaati shaykhina sheeqeenna salaadiisa oo kale u tukan jiray haada oo kale shiiqan hadda imaamka noocona tujiya kan ayuu waxa weeye salaadiisaoo kale fi masjidina masjidkaasuna basru ku yilay oo ku tujina u leyahy masaajidka marka masaajidkaas basre ku yilay oo uleyahy fi masjidina imaamkii imaamka ka ahaa ee waxa weeyaan shiiqooda ahay oo halkaas ku tuji jiray sida imaamkeenaan uu u tukado ama shiiqaanaan waxa weye salaadiis oo kale wa kaana marka shiiqiyuu ka hadlaa wa kaana shiiqaas wuxuu ahaa yajlisu mid fariista idaa rafaca ra'su madaxiisa markuu ka soo qaado mina sujuudi sujuudda qabla an yanhada intuusan istaagin ragcada koowaad markuu dhameeyo ragcada labaad u istaagayo intuusan ragcadaas u istaagin markuu sujuuda markaas ka soo qaado waa fariisan jiray jalsadaas waa jalsada laydhaha jalsatu listiraaxa laba meelood ay soo gashaa ragcada koowaad markay dhammaato labaad loo istaagayo iyo ragcada saddexaad markay dhammaato oo ragcada afraad loo istaagayo jalsatu istiraaxa laydhaha jalsa fudud qofku markuu sujuuda markaa kasoo qaado fariisan iftiraash u fariisan markaasuu hore ka istaagi marka waxaa la rabaa fadhigiina inaad fadhiisato haddana hore ka istaagto araada wuxuu la jeedaa bishaykhihim abaa yaziid camar ibnu salima aljarmi wiilkan waxa weeyaan nabigu intuu noolaa sala allahu alay waslm ayuu qoomkiisa imaam u ahaa nabigu inta yidhi qofka qur-aanka in kuwa imaamha inii noqdeen oo qoomkiioo dham isku yimaadeen wiilkan isagoo toddoba sano jiray ama lix sano ayuu qur-aanka u qoo ogaaday markaasu imaam u noqon jiray imaamu u noqon jiray marka abaaburayda la yihahdaa kunyadiisa ama abu yaziid abu burayd dabdiga ayaa laysku hayaa see loo dabdin alxadiiث raabic wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo afar iyo marwiyin waxaa laga wari can cabdillaahi ibni malik ibni buxayna radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukana faraja waa kala bixi jiray beyna yadayhi gacmihiisa xataa yabduwa ilaa u muuqda bayaadu ibdayhi labadiisa kilkilood cadaankooda cabdullaahi ibni malik ibni buxayna buxayna waa hooyadiis cabdullaahi hooyadiis ala buxayna a la yidhaahdaa marka cabdullaahi ibnu maalik weeye buxaynaha waxa weeyaan waa hooyadiis waa hooyadiis cabdullaahi ibnu malik ibnu jundub alsdi ayaa la yidhahdaa waa saxaabi abiisna waa saxaabi aayeydiisna waa saxaabiyed buxaynana waa hooyadiis waxaa la yihahdaa buxayna bintu lxaarif ibni ab ibni cabdilmualib buxayna bintu lxaarif ibni cabdilmualib ayaa la yidhahdaa marka hooyada qofka waa loo nisbay karaa oo waa loogu abtiri karaa haddii aysan dhib uga imaahayn waa banaanta saas daraaddeed carruurta aan hooyooyinka lahayn carruurta aan waxaan dhitga aabo aabbayaal ka lahayn oo aad dadka u dhiba o dadku yidhahdaan waxaan ugu abtirina qoweyn hooya la iskaga abtiriya kaasoo kale hooyada ayaa loogu abtiriya kuwana iyagoo aabba leh ayaa loogu abtirina marka inay banaanta mar hadday banaanta hooyada in loogu abtiriyo cunuga oo isagiioo aabba leh dee isagiioon lahayn marka in loogu abtiriyaa maanic ma laha maanic ma laha cabdullaahi ibnu malik ibnu jundub alsadi waa saxaabi ibnu saxaabi wey ayeydiisna waa saxaabiyad hooyadiis waxaa la yidhahdaa buxayna bint alxaarif ibni cabdilmudarib ayaa la yidhaahdaa marka buxaynada waxaad ka bedelayda cabdullaahi waxaad leedahay can cabdullaahi waxaa laga ibnu malik cabdullaahi ibni buxaynata ah ibni buxaynata saas daraadeed hamsada waa la qoraa isaga hamsada waa la qoraa waxaana la yiqiin ibnidu markay laba calam dhex dhacdo inaan la qorin maxaa yeelay hadda calamkan oo maalik ah ma uu iska laha waqti hore ayuu islaamay nin aad u cibaado badan oo faadil ayuu ahaa wuxuu degay meel oo magaalada madiina soddon mayl u jirta halkaas ayuu ku dhintay khilaafadii mucaawiya bni abi sufyaan adu wuxuu dhintay konton iyo afar ilaa konton iyo sideed muddadii u dhexaynay can cabdillaahi bni maalik bni buxayna radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukanayo faraja waa kala bixi jiray beyna yadayhi gacmihiisa xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibdayhi labadiisa kilkilood cadaankooda kana wuxuu tusayaa salaadii nabiga ama sujuuddii nabiga nabiga sala allahu alay wasalam marka uu sujuud markuu rukuucayo labadan gacmood labadiisa dhinac waa ka fogay jir markuu rukuucayo markuu sujuudayana sidaasoo kale labadiisa cududood waxa weeyaan iyo labada xusulba waa ka fogay jiray labada dhinac waxa weeyaan markuu labada calaclood dhigo labada xusul kor u taagi jiray labada cududoodna waa ka fogay jiray dhinacyadiisa ilaa kilkilihiisa cadaankooda uu muuqdo marka waa salaad oo tusayda waxa weye nashaad oo aan cajsi ka muuqan weye alxadiiث الkhaamis wa tiscuun xadiiska sagaashan iyo shan ee marwiyin waxaa laga wari can abi maslama magaciisana waxa la haha saciid ibnu yaziid qaala wuxuu ihi sa'altu anas ibnu malik ayaan weydiiyey akaana nebiyu nabigu ma aha salى اllahu alيه wasalam yusalii mid ku tukada fii naclayhi labadiisa kabood nabigu ma ku tukan jiray aan idhi qaala wuxuu ihi nacam nabigu kabihiisa waa ku tukan jiray waxaa la yidhahdaa raawigan xadiidka wariyey waxaa la yidhaahdaa saciid ibnu yasiid ibnu maslama alasadi waa basri taabici ah anas ibnu maalik ayuu wax ka wariyaa iyo qaar badan oo taabiciyaalka kamid a asna in badan oo qaaru taabiciin ayaa wax ka wadiya umahasitarijashoodu ka mid yahay boqol soddon iyo laba markay jiradoheed ayuu dhintay marka halkaas ayaan ku joojinayna insha allah casharka cashka dambean xadiiskan ku dhamaystirayna wabilahi towfiq wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina